Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Ray'iisul Galmudug oo kaaladaasii hay'adda Ahone Central Dialogue iyo degmada Cabudbaaqi gobolka Galgaduud ee Kadaha Furtiya tababar ku saabsan dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka iyo wacyibarashada madaniga ee bulshada. Tababarkii waliba ku qayb galaya xubno ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug, Maamulka Degmada Cabudbaaqa, ururada beelaanta iyo dhalinyarada, odayaalka dhaqanka, hooyooyinka nabadda iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka. Tababarkan ayaa waliba isdaba dareeray kulan wada tashi ah oo ay loowadaan bulshada degmada Cabudbaaqa kaasoo bulshada ka bandhigaya waxyaabo iyo baahiyaha. Ugu horeyntii Najmo Xuseen Xasan oo ah hogaanka mashruuca Horumar ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarka.
waxaan rabnaa insha allah bulshada oo hadda meeshaan fadhido inaan barno horta maxaa khilaafaadkan keeno qaab noocee u dhacaan ee siyaabo noocee ku bilowdaan marka insha allah presentation keenana waa ee, wax yar oo soo diyaarinaa howlgalaynaa qarsoon oo muddada dheer soo jiray kuwan waa arrimo aasaasi ah oo xagga qaab dhismeedka ah ee, ku- kuwaasoo si tartiib ah u abuuro xisado iyo ismaandhaaf badanaana ma aha kuwo si toos ah loo arki karo waxayna ku hoos qarsoon yihiin dusha sare balse waxay waxay qodiyaan khilaafaadka Ee, tusaalooyin ka mid ah aasaasiga mise ruutska waxaa loo yaqaana xididka geedka geedka ah khilaafaadka aan ku tirinay waxaa waaye cabashooyin taariikhi ah oo u dhexeeya beelaha beel heberaa waagii hore saan sameysay annagana hadda markay duulaan nagu soo qaadaan waa ka aarsaneynaa waxaana ku mid ah madaxdii ku qaybgaliya mahadnaqeen hay-adda Ahone Central Dialogue oo bulshada kala dardaarmeen muddada uu sadareera tababarku casharada iyo ku faa'iidaysadana.
een, bulshada doorka ka leedahayna ay dib ugula noqoto hawa u yaraato dhalinyarada een, inay fariinta nabadda qiimaha ay leedahay ay gaarsiiyaan markay ugu yar tahay goobaha kafeega ama fadhi kudirka la fadhiyo een, inay ay noqoto waxa ugu muhiimsan ee fariin wanaagsan meeshaas loo gudbin karo hooyooyinkuna ay tahay gurigii een, kii qoriga qaadayay iyo kii cimaamada wato nabadda een, lafdhabarka u ahaa iyo kii dhibanaha u ahaaba waxaa maskaxda ku qaadanaysaan weeyaan waxaa la rabaa daadiyaasha programka in si saxa loo dhageysto inaad doodihiina soo bandhigtiin inaad ra'yigiina aada soo bandhigtiin wax alaale waxaad soo bandhigtiin waa la qori doonaa waa la diiwaangelin doonaa waxaa ku tiirsanaan doona haddii aan la yidhaahdo nabadda iyo xalka bulshada ku tiirsanaan doono waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yidhaahdo ee, ka degme ahaan iyo ka kadee dowlad ahaanba si dhow baa ula shaqeyn doonaa hoon center iyo iyo iyo tiimamka kaleba iyo cid kastoo ummadda soomaaliyeed wax ku taraysa Een, gudoomiye ku-xigeenka kole anaga hadalkanaga noo yiri kelmadda iga aadan waxay tahay tiimka halkan fadhiya iyo tababarka inay ka faa'iidaystaan waxaana ku mid ah bulshadii lanqobdiya tababarku iyo ku warbiyeen ahamiyadda bulshada us-angliya iyo sidii aan ku qayb qaadan lahayn xalinta khilaafaadka bulshada.
dirdhay ama maantay wada hadleen birus wax kiiskii baa taagan waxaa soo celcelinaya ma interest kalaa ku jira ma qolaa ku dhex jidha xagee problemku ka jira inaan taa ogaano maxaan u baahannahay inaan baranno maalmaha soo socno waxaan u baahannahay inaan baranno bulshada dhexdeeda sidii loo gaarsiin lahaa inta halkan iskugu timid een, mabaadi'da iyo ajandaha ay ka qabto inay bulshadu heshiiso ee mataqaanaa iska daba wareeginaysa isdhibaatayn oo la rabo inay gaarsiiyaan wax walba oo wanaagsan dadka Horta, eh, gabdhaha loo tababaray hadda eh, maxaan ku dhato dib u heshiisiinta waxaan leeyahay horta gabdhihii mudnaa weeye waana gabdhaha maaragtay awal horeba iyagoon tababarnayn bay ka shaqayn jireen Eh, waxaan leeyahay qof walba barta uu fadhiyo hadeertaan wuxuu ku yahay qof walba barta uu hadda fadhiyo baa waxaa la rabaa inuu nabadoon waxaliyo uu ku noqdo